dabaaldeg badan baa dhacay ilaa shalay ilaa caawa waxaanse leeyahay dabaaldegaas waktigiis waa dhamaaday cambain cambainka waa dhamaaday hadda waxaa loo soo baxayaa waktigii shaqada dowladda ay qaban lahayd oo ay ka rabto taageero waxaan kaloo u mahad celinaha ciidamada qalabka sida oo runtii qayb weyn ka qaatay inay nabadgelyo ilaaliyaan wakti hadda waxaa la joogaa oo loo baahan yahay in la joojiyo bananbaxyadaas iyo dabaaldegaas oo loo soo jeesto shaqo laisuna diyaariyo dalkan dibdhiskiisa iskana kaashado wax kasta oo loo baahan yahay dalkan in lagu istaajiyo laguna socdiyo nabadgelyadiisii oo hore u lahaan jiray qorshaheyga boqolka maalmood wuxuu yahay horta kow inaan aan magacaabo ra-iisal wasaare ra-iisal wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha boqolka maalmood laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo kamid ah uu qaadan doono waxaa layihahda core values oo aasaas ku ah koowa ammaanada in ummadda soomaaliyeed ammaanada aan u hayno aan u ilaalino labo dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad daro in cadaaladaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo tan saddexaadna runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakri badan ayaa jira inaan isku dayno inaan dadka soomaaliyeed masaakiinta ah ama saboolka ah gacan la siiyo oo nolosha adagay ku jiraan wax lagala qabto